warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah afyeenka ciidanka gobolka shabeellaha hoose ee maamulka saddexda gobol maxamed ciise maxamed maanta maaragtay gobolka shabeellaha hoose waxaa ku sugnaa madaxweynihii dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo soo gaaray laanta buure shir jaraa'id ku qabtay waxyaabo badan jiro meesha ku xaliyey kadibna maaragtay dhanka muuriga uu soo dhaqaaqay ciidankii gobolka maarata shabeellaha hoose ee maamulka saddexda gobol amnigii la wareegay amnigii aad iyo aad baan u adkaynay oo maaragtay magaalada lomber conton ciidankii kusugnaa guddoomiyihii lomber conton ciidankii amniga taliyihii ciidanka guddoomiye ku-xigeenkii intaba waa loo istaagay in amnigii la sugo kadibna lomber conton eeraboorkii lomber conton buu dib aaga duulay maaragtay aad iyo aad amniga xil iskaga saarnay iyadoo laakiin gobod badan oo xaggeena ah oo maaragtay oo u jiro madaxweyneha aan ka tabanayno oo ilaa haddana oo naga shaafinin balse amni maaragtay wixii xaggeena ahaa waaxilkii dhinaciina ahaa waa gudin oo amnigii waa sugay waayahay waxyaabaha madaxweynaha uu xaaliyey oo hadda ad carbaabtay maxaa kamid ah
waa waxa maaragtay military degnaa maaragtay janaale iyo qoryooley iyo gadood soo noqday oo kasoo baxay bararkii ay degnaayeen oo laanta buura imaadeen oo beryahaanba maaragtay ilaa muddo saddex maalin ah gadood halkaa ku aha arrintaas buu maaragtay uu imaaday uuna ka hadlayay kulli wixii kasoo baxna ma sheegi karna ilaa haddana masoo gaara waa gartay marka saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan halkaasi iyo maamulka dawladda ma kulmeen madaxweynaha mase ka wada hadleen qorshaha dhinaca ciidamada iyo ciidamadii gadoodka sameeyey intaba si loo xaliyo
kuwa gadoodka sameeyey waa kuwii dawladda dhexe maaragtay militarigii kuwaana waa kuwa maaragtay maamulkii koonfur galbeed ah oo hadda aniga afkooda aan ku hadlaayo maaragtay isku waxaana manihi marka anaga intii xil naga saarneed amnigaas sugitaankiisa amnigina waa sugnay kadibna lambor conton buu ka duulay aniga intii xil naga saarnaa waa gudnay iyadoo gadood badan oo anaga naftarka xaggeena ah oo jiro oo madaxweyneha aan ka tabanayno dhibaato badan oo maaragtay xaggiisa naaga imaatay laakiin ilaa hadda maarata wax naga shaafiyey iyo qadarin iyo tixgelin iyo maaragtay oo na tixgeliya xataa aysan jirin maaragtay taasna kulli waa waa wa waan ka sugeynaa waxyaabaha madaxweynaha aad ka tabanaysaan haddana aan la xalin maxay yihiin
waxyaabo badan oo ilaa hadda taagan baan ka tabanaynaa sidii degmada lomber conton dhibaatadii ka dhacday oo guryaheeni la guway madaxweynaha baanu ku eedsanaynaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo maaragtay tootihii dawladda iyo baabuurtii dawladda shacabkeeni lagu gumaaday oo aad iyo aad maaragtay guryaheeni lagu guway oo ilaa haddana noola daba taagan yahay oo marka dagaal ka socdayna saacadan aankuaaaga maantadan ugu dambeysay oo ma guryaheena ilaa hadda nagula dhibaateyno madaxweynehan hal maalin oona ka hadlin oo arrintaas maaragtay faraa oo la gelin oo arrimo kale ilaa galguduud meel walba inuu kasoo xaliyo isku dayay oo kii uu soo sokeyso gobolka shabeellaha oo banaadir xuduuda la laheed oo ilaa haddana maxay xaalkiina yihiin oosan yihin intaas baan madaxweyne maarata aan ka tabanaynayo anagana wax qadarin ay kama helin maamulkeena oo u sarsareeyo ilaa maaragtay kuwa hoose wax oola hadlay iyo wax maaragtay oo soo carbaado iyo mar mar booqasho inuu imaado arrinkiina maxay tahay iyo guryihii lagoyey maanta balaanta buuro ku shiray kadibna eeboorkaanaan ka duulaa u dhahay waa ka duulay xataa meeshaan xaalkeeda dagaalkii oo ka dhacay maona sandhiy madaxweyneha anaga soomaaliya manihi miya mana qaano waxaan nahay waa garawaysina soomaalinimadii nagala bixiyeyba maaragtay xasan maxamuud dhibaato badan buu nagu suudiyey laa kadib malaa kuli waa lawada xisaabtami doonaa haddii ilahi laal ka noqoto waa gartay madaxweynaha waxaa leeyahay deegaanka la yidhaahdo laanta buuro oo ka tirsan shabeellada hoose ciidamo gadoodkana kula kulmay arrimaha gadoodka ma la xaliyey
taas maaragtay ma sheegi karno waa maaragtay anaga meesha ma tegin wax naga soo gaarna ma jirto saacadaas lamba konton baan ku sugneen amnigii xaggeena ah xil waa iska saarnay wadada ilaa dhinac walba kadibna elaboorka markuu soo dhawaaday elaboorka amnigiis anagaa gacanta ku hayno aad iyo aad baan amniga usugnay kadibna dib aga duula wax qadarinayo xataa lomber conton tuuladii gudneed oo maaragtay dhibaatada lagu subiyey oo ciidankii dawladda soomaaliya maaragtay dhibaatada u geystay oo asigana oo ogaa madaxweynihii dalka uu yahay inuu kusoo leexday xataa ma oosan fiirin mana booqon warxaalkiina muxuu noqday xataa ummadii la dhibaateyn ma oosan dihin galabta markuu maanta meesha ku shiraya marka dagaal baa ka socday xataa dagaalkii maaragtay ma soo arbaabin inuu meesha hore u gudbo ma yeelan dagaalkaaladeji midna ma dhihin danahooda dhamaysteen kadibna meeshay ka noqdeen marka nasiib xumu waaye inuu maaragtay dadna madaxweyne u ahaado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda waxaa leeyahay deegaanka laanta buuro wuxuu kula hadlay boqolaal ciidan oo ka tirsan ee kuwa militariga dawladda waa kuwii dhace waaye waa waa sax waye waa way jirtaa kuwii dhaca weye militarigii kasoo baxay oo hoosaa hor kugu sheeg qoryooley iyo janaal iyo kuwii hor degnaa oo dawladda dhaca waaye maaragtay dib maaragtay uu soo caruuriyo bartaamada wuu la hadlay balse annaga waxaan nahay dadkii deegaanka oo haddana gaar ahaan ciidankii saddexda gobol ee maamulka koonfur galbeed dhibaatadii gobolkan ka dhacdayna soomaali dhan way og tahay lamber conton degmada lamber conton dhibaato baa ka dhacday guryo baa la gubay dhibaato rumaato ah lagu laayay oo tuutihii dawladda iyo maaragtay baabuurtii dawladda oo lagu soo weeraray madaxweynihiina hal maalin xabadda hala joojiyay ma dihin maantana inuu gobolkii maaragta soo aaday guryihii ma booqan ma fiirin dadkii la dhibaateeyo banaanka jooga ma dhinac ma u fiirin marko meeshaa ku sugnaa marko xabad baa ka socotay oo caasimadii gobolka shabeellaha hoose ah ciidankii maamulka saddexda gobol iyo maaragta milisideedadkii hore kula dagaalami jiray dagaal ku dhex maray marka waxyaabo badan baa madaxweynihii kama hadlin ma dhihin maaragtay hala dagaalka hala joojiyo dhibaatooyinkii inta ka dhacay ma siirin dib maaragtay erborkaas aan ka duulaa boodhayo erborkiina ka duula hataa qadarin maamulkii lambar degmada gudoomiyihii degmada lambar konta baa jooga ku-xigeyne baa jooga siyaasiyiin badan baa jooga hataa inuu la hadlo iskuma dayin oo maaragtay meesha ciidankii inuu sirfo iyo dadkii maamulka ah hataa inuu maaragtay gudoomiyihii iyo wixii inuu la hadlo ma isku dayin madaxweynaha marka soomaalinimadu waa nagadambaysa waa arki doonaan afayena marka madaxweynaha inta socaalkiisa maanta uu ku joogay kuna marayay gobolka shabeellada hoose ma tagay deegaanada laanta buuro waan soo sheegnay muure number conton iyo awdhegle iyo mubaarag halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey shaqaaqaday ka dhacayeen oo goortii horreysaba ciidamada dawladda lagala wareegay shabaab gacanta u gashay haddana shabaab gacantooda laga saaray lambarconton madaxweynaha maaragtay imaasho lama dhihi karo laanta buuro madaxweynaha u imaaday ciidanka maaragtay gadisanaa meeshu kula hadlay wuu soo dhaqaajiyey elaboorkaasaan ka duulaa udhaayay amnigiisii baan sugnay elaboorkoo dib waa la duulay wax ma aragtay socdaal kale uu sii diyaabiraatay ma jirto inta wadada socdi waa laakiin wax indheindheen iyo ugu dambeyntii wax maaragtay muri muri soo arka soo baxay baa lambarconton saa xataa uma fiirin tabeelaha buu ka leexday meel lagu magacaabo elaboorka buu galay elaboorkoona ka duulay ugu dambeyntii marka arrimaha isbaarooyinka ka waran ma laga hadlay wax isbaara oo xaggeena ah u yaala ma jirtaba kontaroolyaal laba kontarool ah oo maaragtay maamulkii koonfur galbeed ciidamadii maaragtay u yaalaa labada kontarool oo maaragtay amniga lagu sugo wax isbaara ah gobolka adeer maaragtay yaalamada ciidanka amniga gobolka shabeellaha hoose xil iska saaray xil walba meel isbaaro taalo ma arki karno waxaa naga go-an mar meel walba oo burcad joogta inaan weerarno aan ka qaadno isbaarada dhibaatooyin badan oo jir maamulka saddexda gobolnasageda madaxweynaha uu tareeyo shariif shariif maaragtay waxaan arsiga naftirkiisa hortaalo dagaaladan soo nonoqonayo waxaan u ahan maaragtay u sabab ah maaragtay madaxweynaha saddexda gobol iyo dawladda dhexe intaabaan usaaranayna naftirka dagaalada soo nonoqdo dadka been in loo sheega ma aha shuruurooyin badan oo ay galeen aa jirto madaxda sarsare maaragtay maamulka saddexda gobol madaxweynaha uu sare sagaal qodob afgooy lagu saxiixay heshiiska weynaa